bismi illah alxamdulilah asalaatu wasalam ala sl amaa bacd shukran waan dhowahay masalada xilliga nabiga caleyh isalaatu wasalaam cudurradan hadda socdoo kale ma jiri jireen jawaabtu waa nacam haa waxaan uga jeedaa cudurradan faafa dhinacna dilaaga ah oo hal maray dad badan u le-daan waxaa ugu caansanaa cudurka daacuunka la yidhaahdo ama daacuun waa carabi ereyga daacuun runtii ereyga daacuun ma cudur gaar ahba isagoo cudurradan dilaaga ee sida degdega ah ku faafo oo dhan arrin hore culimmadu uga doodeen weeye laakiin sida ila saxsan daacuunku waa cudurro gaar oo dila ah jirkana ka soo baxa gaar ahaan meelaha laablaabka ah sida kilkilaha iyo meelaha qarson kadibna boogan noqda oo qofka dila saasay ku tilmaamayaan axaadiista nabiga caleyh isalaatu wasalaam qaar kamid sida xadiidka caaishiya daacuunkaas wuxuu tilmaan u ahaa ama astaan u ahaa cudurrada dhammaan faafa ee sida fudud ku faafa iyo deg dega dadkana aada u laaya cudurrada waa jiri jireen cudurrada sidaasaa nabigu alay slam dardaaran iyo tal uu ka bixiyey oo muhimaddeedu ay ahayd haddii uu meel ku dhaco meesha uu ka dilaacay inaan la tegin haddii meel aada joogta uu ku dhacana inaan laga cararin taladaasi tala nabigu bixiyey bay alayh isalaatu wasalaam waana xadiidka cabdiraxmaan ibni cawf wuxuuna ku soo shaacbahay xadiidku xilligii cumar radi allahu canhu baa daacuun ka dilaacay qaybo wadamada muslimka ka mida dhulkii shaam la dhihi jiray oo isku ahaa lubnaan falastiin qaybo urdun ka mida ilaa syriya cumarna waxay ku soo beegantay wakhtiguu booqasho ku tegayey oo wafdi ballaaran uu watay oo saxaabadii ka mida marka arrintii loo sheegay buu shir qabto oo muhaajiriintu shiriyey si gaara ka tala bixi uu yidhi way ku kala jabeen aan soconna iyo aan ka noqonno iga baxa buu yidhi ansaar buu u yeedhay wuxuu yidhi tala bixiy sidii bay u kala jabeen kadib iga baxa buu yidhi odayaal waayee lahaa oo reer qurayshaad buu isugu yeedhay war naga celi bay dheheen dadka ha ku baabi'inin meesha go-aankii buu qaatay nin saxaabadaa ku yidhi war qadarka ilahi baad ka cararaysaa wuxuu yihi qof aan adi ahayn hadduu dhihi lahaa hadalkaas tallaabaan ka qaadi lahaa laakiin sax qadar baan ka cararaynaa qadar baanaan u cararaynaa wuxuu yihi xoolahaaga haddii laba qaybood meel abaar iyo meel barwaaqaa barwaaqada aad daajiso qadar ilahay kumaadan daajin haddaad meesha abaartaa daajisana qadar ilahay baa ku daajisay kee daajin lahayd laakiin kan barwaaqadaad la raadin lahayd marka waxaa markaas soo gaadhay cabdiraxmaan ibni cawf oo maqnaa wuxuu waranaa cilmi idiin haya nabigaa dardaarmay meel hadduu ka dhaca ha tegina buu yidhi meel aad joogtaan hadduu ku dhacaana ha ka tegina taasi waxay aadaabta asaaskee loola dhaqmi jiray ee nabigu ka dardaarmay oo masalada hadda karantiinka ama karantiilka loo bixiyey waay meeshuu ku dhaco inaan laga bixin meeshuu ku dhacana aan la tegin si loo yareeyo faafitaanka mar kale nabigu cudurrada faafo o dhan buu ka dardaarmay oo hadda kan uu soo gelayo hadda jira wuxuu yidhi inta caafimaadsan inta jiran yaan lagu darin wuxuu yihi laa yuradu mumridun calaa musix xoolo jiran yaan lagu darin xoolo caafimaad qaba isna waa fi saxiix min xadiid abi hurayra mar kaluu dardaarmay oo wuxuu yidhi nabigu alayhi asalaam fira min almajduumi firaaraka min alasad qofka judaanku judaanku waa cudur jirku boog noqdo kadibna xubnuhu googo-aan isdhexgalka iyo taabashadiyana sabab u noqoto uu ku faafo wuxuu hi sidaad libaaxa ogala cararta naftaada qofka ogala carar naftaada intaaso dhan waxay tilmaamayeen sida loola dhaqmaayo inay tahay qofka uu hayo ama meesha uu ku dhacay halka uusan ku dhicinayo qofkuusan haynin in la kala fogeeyo in la kala ilaaliyo ama qofku isagu iska ilaaliyo inuu tago ama geeyo ama ku darmada dadkaas haddii ciddaa mas-uulka ummadda ka ahoo sidaa tiraada ay timaadana ay tahay waajib in loo hogaansamo mudan wabilahi towfiiq ma jiraan cudurro qofka muslimka haddii uu u geeriyoodo uu shahiid yahay
alxamdulilah shahiidka aan ahayn qofka jihaadka dagaalka ku dhintay nabigeena ala sl dad badan buu tiriyey inna magacyadoodii baa la tiriyey inna la macnay noqon karaan baa la yidhaahdaa inta la tiriya macnahooda waxaa ka mid a daacuunka dadka shubanka u dhinta almabtuunu la yidhaahdo shubanku waxaa soo gelaya innaga cuduradan koleeraha ah ee dadku ay fuuq baxaan ay shubmaan innagu daacuun baan u naqaanaa laakiin xadiidku wuxuu ku tilmaamaya almabtuun cudurada caloosha iyo shubanka iyo bixitaanka iyo dadka u dhinta waxaa ka mida qofka biyaha ku dhinta iyo duufaanada iyo biyuhu ay qaadaan waxaa ka mida qofka dabka ku dhinta meelaha dabku ay ka kacaan iyo dababkaa ka mida waxaa ka mida qofka dumarka ah ee u mulracda ama ilmaha caloosha ku jirta u dhimata laba xaaladoodba haddii ilmihii markuu soo yimaado ay umulraacdo iyo haddii ay dhacdo in ilmihii caloosha ay fooshii ku dhimato oo isku dhimato waxaa ka mid a kuwa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka guryuhu ku dumaan ama meeluhu ku dumaan god wax laga qodayo baa ku dumay guryaha kusoo dumay ama dhulgariir ha sabo ama sabab kale ha keento waxaa ka mid a nabigu alay sl u tilmaamay dadka u dhinta cudurka daat iljambi la yidhaahdo daat iljambiguna waa cudur ay soo gelaya cuduradan kansarka la yidhahday oo kaleetiyo uu soo gelaya wey cuduradaasoo dhani ama kuwo faafa ha noqdaan ama kuwo si guud dadka ugu dhacaa ha noqdaan ama qof gaaraba ha qabsadaane waa shahiid baa la yidhi haddaan idhaahna daacuunka iyo koleeraha mabtuunka iyo kuwa lamidkiihi qaar waxay soo gelayaan cuduradan oo kale waa gelayaan sida culimmadu qaar qabaanna dee shahiid bay noqonayaan haddii la yidhaha ma soo gelayaanna waxaa imanaysa masale culimmadu ay ka doodaan oo ah macnahan oo kale baabulqiyaas ma galaa oo kuwan oo kale inta looga qiyaasto waa shahiid ma la dhihi karaa waxaa muhim inaan baraarujiya halka markaan marayo waxaa jiray cuduro badan oo loo dhiman jiray oon shahiid la dhihin iyagana xilliga nabigu madiine tagay calayh salaatu wasalaam cuduro badan baa ka jira oo madiine meel cudur badan bay ahayd cudurkeeduna malaria u badnaa oo meel qaniin badan oo malaria badan bay ahayd saxaabadii dhan tagtay dhan badankood waa ku jireeyeen waa ku xanuunsadeen nabigu waa ka ilaahay baryo oo juxfe in loo raro maleeriyadii dadku aadka u qabanaysay lagama dhigin shahiid lagama dhihin waajir shahiid way lama dhihin taasi waxay tilmaamaysaa dee way dhici kartaa inuu cuduradan soo galo lakiin waa masale kafiirsi badan u baahan kolba axkaamta adduunyada dadkii caadi u dhintay maadaama la siinayo ilahay un ajirkaa inuu siiyo raxmadiisa waasaca waa uga rajaynaynaa laakiin ma xaqiijin karno sidaan la soconno adduunka maalmahan waxaa aad u walwalgelinaya xanuunka coronavirus dad badan oo muslimiina oo soomaali ay ku jiraan ayaa ka mid a dadka u geeriyooday amaba u geeriyoonaya qofka muslimka ah ee u geeriyooda cabqa coronavirus sidee ayaa loo dhaqi karaa midkiisa sidee ayaana loo aasi karaa
alxamdulilah qofku markuu geeriyoodo muslimka ah afar buu xaq u yeeshaa in loo sameeyo isaga abcan waa geeriyoodo waajib ma saara afar baa lagu leeyahay dadkii ka dambeeyo waajiba midka koobaad waa in la dhaqaa waa in la kanfaa waa in lagu tukadaa waa in la aasaa intaa waajibka ah si guud hadba intii la kari karaa laga samaynaya marka waxaa laga yaabaa intee dee su-aashan ay u baahan tahay inaan mid mid u kormarno marka koowaad aan ka bilowno dhaqitaanka u horeeya dhaqitaanku waa waajib haddaan di wax diida jirin oo ama sharci ah ama xisi ah hadday dhacdo qofkii wax hor istaagaya in la dhaqa inuu yimaado oo xagga sharciga ah way diinta islaamku xaaladan in la dhaqa ay diido waxay yidhahdaan tusaale qof dumaraa dhimatay wax dumarana ma joogaan wax ragoo qoyskeedii iyo ninkeediina ma joogaan rag ajaanibaa wada jooga maxaa la samaynaya qofku dumarka nin ajnabia inuu dhaqa lama ogola saddex kee la samayn intimaro lagu dado oo gacantana wax la gashado oo biyaha korka lagaga shubo baa gacan la marmarin mise iyadoo mara ku dadan baa biyaha korka lagaga dhaqi mise waa loo gebagabayn saddexdaba culimmada qayb baa qaba mise intaa midnaba la samayn maaye sideedaa lagu aasi maadaama qof ajnabiya in la taabta aan la ogolayn ilaa waqtigii taabiciinta intaba aragtida kala duwani waa jirtay ha la dhaqo iyo dhaqitaankii waa dhacaya maadaama qofku ajnabi ay tahay ragguna taaban karin marka maanic sharciya waa iman karaa maanic xisia iman karo fuqahada iyo culamada hore uga hadleen daacuunadanna waa dhici jireen iyo cuduradan dilaagii oo hadda wax cusub maaha waxay ka hadleen qof gubtay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof xanuun u googo-ay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof muddo ka hore dhintay oo isagoo isku dhex yaacay oo isku dhex daatay oo yar qurmay la helay maxaa la samaynaya waxay ka hadleen haddii looba baqaya qofkan dhaqaya taabashada looga baqayo maxaa la samaynaya waxay u qaybiyeen saddex xaaladood qofkii haddii la dhaqi karo waa la dhaqaya haddaan la taaban karin oo dawlad iyo maashu intay ka dadaalaan la buufiyo qolka iyo qalabka iyo wax walba la buufiyo biyaha tuubada lagu buush siidayn karo korka lagaga rushayn karana waa lagu rushaynaya haddii taa la awoodi waayo ciid baa loogu gebagabaynaya hadday taasi suurogeli weydo sidiisaa lagu aasayaa kama duwana qofka nool ee qabaysku waajibka ku yahay ee salaada laga rabo hadduu qabaysan kara waa qabaysanayaa hadduu jirka wada dhaqi waayo intuu dhaqi karu dhaqayaa hadduu kari waayo wuu gabagabaysanayaa faaqidu tahurayn hadduu yahay salaadiina la gaaray sidiisuu ku tukanayaa ciidba hadduu waayo biyana waayo salaadiina la joogo muxuu samaynayaa asaxiixu wuu tukanayaa qadarkii waajibku awood la-aan buu u dhacayaa qabayskii haddaba haddii la dhaqi kari waayo meeshuu ka baxaya inta dambee la samayn karaa la samaynaya hadii qabayska laga tago waxaa imanaysaa mas'alada waa loo qabeeyey ama loo qabayn waa waa la dhaqi waay kafankii maxaa laga samaynaya kafanku haddii maryo lagu duubo horta wax gaara oo waajib a ma jira kafanku aan ahayn qofka in la asturo adba wixii lagu asturi karo sidaa darteed maalinkii wuxuu dhar astura markii shuhadadii la waayey qaarkood caws baa la soo guray oo intii dharku gaaray maanay sida muscab ibni cumayr oo kaleetiyo caws baa lagu daday intii kale macnaheedu waxaa la waayey baa wax lagu dada hadday saasoo kaleeta dhacdo in la waayo muhimmaddu waxay tilmaantay qisadaasi maydku in la asturo oo la duubaa muhim ah haddii dharkii caddaad ee saddex maraya loo helayo ama la samayn karaayo waa sunna waajib maaha wax kastoo lagu duubo oo lagu dado kafan sharcigu noqonaya cawradiisa in la asturo unbaa muhima intaa waajibkaa waa in la sameeyaa ama dawladii ha samayso ama dadku ha sameeyaan hadba ciddii mas-uuliyaddaa u istaagi karta intaasina waa waxa kafankiisa ku aadan ama plastic ha lagu dado waxaa wanaagsan waxaa lagu dadayaa wax cawradiisa asturaya inuu noqdo baa booskii buuxinaya oo gelaya masalada kafankana markay dhammaato salaaddii baa imanaysa see lagu tukanayaa baa imanaysa qofkii haddii lagu tukan karo jamaacada ugu badan baa fiican inay ku tukato waayo dadka tukanayaay waxay ilaahay uga ergeynayaan ay u ducaynayaan qofkan inuu dembi dhaafo jannadiisii geey inta la badin karaa wanaagsan haddii dadki aan laba badin karin ama duruuf caafimaad diido ama dawladi diido ama dadkuba yar yihiin intii suuragal ah baa ku tukanaysa hadday arrintaas suurageli weydo oo dadka loo diido waxaa bannaan marka la duugo kadib in qabrigiisa lagu tukado korkiisa nabig alay slam gabadh masaajka xaaqi jirtay baa dhimatay habeennimo saxaabadu ma soo toosina way ku tukadeen way aaseen subaxii buu waayo gabadhii awe waxaa la yidhi xalay dhimatay maxay u sheegi weydeen inaan ku soo kacinaan diidnay baa la yidhi wuu tegey qabrigaadii tusuu yidhi qabrigaa la geeyey qabriga korkiisu istaagay janaasadeedii buu ku tukaday dadkii uxud la aasay shuhadada ahaa kuma tukanin maalinkii nabigu laakiin geeridiisii ka hor wax yar sideed sano meelaha markay ka soo wareegtay buu tegey qubuurtoodii buu tegey janaazuu ku dul tukaday saxaabada waxay ku fasireen kalmuwadici lahum in adduunkii ka socda oo iyagii macsalaamaynay haddaba dad la aasay qabrigooda intii kadib la tago waa lagu tukan karaa ama si khaldan ha loo aaso markii horeba aan la ogeysiinin ama ha loo aaso looma dhowaan karo intaa hadday suurageli weydo sharcigu wuxuu baneeyey dad badan oon lagu tukan karin ama meydkoodaba aan la arag oo lagu tukado dad baa diyaarada ku burburay dad baa dooma la dagaan dad baa dab ku gubta dad baa wax ku dumaan dad baa meel fog ku dhinta qofka saas oo kaleeta salaatu lqaa'ib buu sharcigu jideeyey nabigu najaashi baa loo soo waxyooday inuu ardulxabasha ku dhintay isagoo madiina jooga saxaabadii wuu soo saaray safaf buu ka dhigay isagaa tukiyey walaalkeen oo dhul kale ku dhintay baan ku tukanaynaa buu yidhi salaatulghaa'ib buu ku tukaday qofkii waa lagu tukan karaa xataa isagoon qabrigiisa la tegin waddamo kalena la joogo intaana waxaan filayaa qadarka salaada kaga filan inay tahay maydka in la guba diintu maxay ka qabtaa
alxamdulilah masalada aasku waa masxaqa afraad ee qofku uu leeyahay ee ugu dambeeya sharcigu wuxuu faray dadka maydka in la aaso in la in la aasana waajib waxay ku tahay dadka nool maydku wuxuu leeyahay xurmadda sida markii uu noolaa uu lahaa buu leeyahay nabigana waxaa ka sugan alay slam inuu yidhi kasru cadmi اlmayiti ka kasrihi xayan qofka nool laftiisa in la jebiyay waxay lamid tahay isagoo nool naftiisa la jebiyo saa darteed qofku marka uu dhinto maydkiisu wuxuu xurmo iyo xaq iyo qadarin u mudan yahay sida markii uu noolaa bini aadamku ma aha sida aalad wax soo saaroo marka laga dhammaysta la tuuro qashin lagu tuuro ama la gubo maaha xataa kuwan gaalada ah nabig maalintii uxud dagaalku waa la isku dagaalay waana la laayay sax laakiin banaanka ugama tegin haadda iyo xayawaanku inay cunaan meel god ah wuu ku ururiyey haddaba maydkii hadday timaado inuu farabato oo aaskii la aasi waaye farabadni xabaal wadareed baa loo samayn karaa hadba inta la inta la awoodo uxud markii saxaabada badan la laayay toddobaatana dad badanna la dhaawacay awoodduna ay yarayd laba laba saddex saddex buu qabri u geliyay nabig alai slat asalaam kuwii beder lagu laayay gaalada ahaana god buu ku wada guray madka meydka in god lagu guro oo la aaso hadba sidii suuragal ah weeye waajibku in la gubo ma bannaana hal xaalad baa gubitaan laga hadli karaa intaan qaacidada fiqiga iyo sharciga garanayo hal xaalad gubitaan waa laga hadli karaa haddii maydkii bato oo laba aasi waayo kadibna maydkaasi inta uu qurmo isagoo qurmay ay cudurro ka faafaan laga baqo oo intii noolayd inuu wax soo gaadhsiiye ay noqoto aaskiina cid aasta lama hayo daacunnada qaarkood qarnigii sagaalaad dhexdiisa masar ka dhacay waxay sheegayaan maalintii masar gudaheeda iyo qaahira kun qof baa dhimanaysa waxay ka sheekeeyeen mayd inta la qaaday dadkii sii waday aaska u sii waday qabrigii waxaa gaadhay hal nin ninkiina isagoona casib buu dhintay isaga laftiisa markaasoo kale hadday noqoto meydkii waa qurmaya xayawaanaad baa faarfaaraya cudurraa ka faafaya oo ka dilaacaya oy noqoto laba khiyaar keliya timaado in la gubo si dadka noodil cudurradaa inay faafaan looga badbaadiyo iyo in la daayo oo xayawaanku cuno qurunkoodii meeshaa yaallo markaa intaan garanaya qaacidada sharcigu waa bannaynaysaa in la gubi karo waa mar xal kale la waayey keliya ay ku soo urursatay dadka nool seebaa looga badbaadiyaa cudurkaa inuu fido dadkana lama aasi karo dii kale cagab funti meel la geliyooo la qodo baa lagu gedin karaa qof walbana camalkiisa akhra lagula xisaabtamaya bilahi tawfiiq muslimiinta qaar gaar ahaana soomaalida ay ugu badan yihiin waxay aaminsan yihiin in xanuunkan coronavirus aysan dadka uusan dadka muslimiinta ku dhacaynin taas maxaa ka jira
alxamdulilah su-aasha ah muslimiinta ma ku dhacayaa aan laba qaybood u kala qaado dhinaca sharciga ee diinta intaan ka aqaano anigu cudurada dilaaga ee faafa muslim kuma dhaco sal kuma laha xilligaa cumar dadkuu ku dhacay ee uu laayo muslim bay ahayd xilligan dambe ilaa xilligan dambe ee qaahiro taacuunka ka dilaacay kutubta uu ka qoray xaafid ibnu xajar raxima allahu tacala ragga lamidka ay ka sheekeynayaane maalintii kunka dhimanaysana muslimiin bay ahaayeen marka ma garanayo anigu meel sharci oo leh daacuun iyo cudurrada qaarkood kuma dhacaan muslimiinta ka diin ahaan ma garanayo dhinac dee dadka muslimkaa kuma dhaco hadday dhakhaatiir leeyihiin oo dhiigga dad qofka muslimka iyo markuu iimaan yeesho waxbuu kaga duwanaada ay dhahayaan dhinacaas de aanu garan maayo laakiin diin ahaan cudurradan dilaagaa dadka way ku wada dhacaan waa laga yaabaa sababta keentay dembi inuu noqdo laakiin xataa dembi hadduu yimaada ku yimaado ciqaab ku timaado qofkii dembiga galay kuma ekaato wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaas fitnadu markay timaado qofkii sababay dembiga aakharee gaar ku noqotaay saamaynta dunida gaar kuma noqoto saas darteed waxaa nabigu la hadlaya cudurada ha aadina ha ka bixina iska ilaaliya ka carara leeyahay gaal maaha waa muslimiin marka cudurkani intaan garanaya gaal iyo muslimba waa ku dhacaya intaan aragnayna hadda labadaba iyagoo u dhintay aragna muslimiintu inay banaanka u fadhiistaan oo iyagu isaga dhigaan asbaabtay la yimaadaan lagaga badbaadi lahaa baa laga doonaya inaan banaanka isu dhin cudurka qofka u geeriyooday covid nineteen ee uu fayrasku ku dhacay sidee ayay dadka meydkiisa dhaqaya isaga ilaalin karaan jermiska ama infectionka
alxamdulilah masalada dhaqitaankiisu dadka say isaga ilaalin karaan waxaan umayna masalada masale culumo ay ka jawaabaan ma ahane waa masale fasalu ahla dikri dadka sida laysaga ilaaliyaay oo masaa'il caafimaad wey taas waxaan dhihi lahaa dadku inay raacaan talooyinka jihaadka iyo dadka caafimaadahaan lagu kalsoon yahay ay bixinayaan inay raacaan bay soo gelaysaa aayadda qur-aankiihii fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaynu naqaa inaan aqoonin caafimaad si la ysaga ilaaliyo dadka aqoonta u leh aaminkana ah waxay sheegayaan in ahayn war aan la hubin iyo qof aan la garanaynin iyo aan ahayn bay u baahan tahay in laga dhagaysto diin ahaan taladaa unbay sharcigu bixin karaa ah dadka aqoonta u leh ee aaminka ah laga dhagaysta talada ay bixiyaan laakiin inuu ka fogaado fuqahadeennu axkaan ahaan bay ugu dareen haddii qofka dhaqaya loo baqayo in loo gebagabeeyo haddii taabashada looga baqayana sidiisa lagu aaso gebagabadii maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaalida ee ku dhagaysanaysa ama ku daawanaysa alxamdulilah bulshada somalida waxaan ugu baaqi lahaa marka koobaad ilaahi subxaana wa tacaala in loo laabto oo loo toobad keeno laba labadaba waa mare imtixaanaadka adduunyadu ilaahay in loo noqdo waxyaabaha fududeeyay ka mid tahay ducada iyo allabarigana lagu aqbalo waa marka labaadee markay musiibooyinku yimaadaan qayb waxaa ka mid a ay xambaarsan tahay dadka in geerida iyo dhimashada la xasuusiyo oo hadday taadiiba noqoto ay jaanis noqoto aada towbad keenta inta aanad taadi imanin qodobka labaadaan kula dardaarmi lahaa waxaa weeye in ilaahay la magan galo oo la ducaysto oo la baryo waxyaabo badan oo qadaraa oo qornaa oo soo socday waxyaabaha ilaahay ku qaada waxaa ka mida ee lagu celiyo ducada iyo alla bariga nabigeennana ka sugantay ala slam u yidhi qadarka iyo qadaha waxaa celiya oo keliya ducada laa yaridu lqadaa ila alducaa waxa ilaahay kuu qora inuu kugu dhaco duco laga aqbalay baa celisa saas darteed ducada iyo alla bariga inay ku dadaalaan ilahayna waxba wax kasta kuma aho kun fa yakuunu waa qodobka saddexaad aan kula dardaarmi lahaa inay wixii asbaaba qaataan way oo ah in asbaabta iyo dadaal ay sameeyaan iyo sharcigu isma diidayaan in iimaankii iyo qadarkii ay rumeeyaan wixii ilaahay qadarayna waa dhacayaa qofka ilaahay u qadaray baa ku dhimanaya saa darteed nabi alay sl markuu lahaa cudur kasta dawleh geerida maahane dad badan baa waxay u fahmaan khalad geeridu wax gaar oo cudurada ka duwan oo socda inay tahy xadiidku wuxuu ka hadlayaa cudur geeri og dawo ma laha saa darteed somalida waxay dhahaan saddex xal looma helo cudur geeri og iyo gardarro garab og iyo gaajo guri og cudurka geerida og dawo ma yeesho isagoo kale dad badan baa dawadan kaga caafimaadi laakiin dee qof baa waktigiis soo dhammaaday haddaan cudurku geeri ogeyn oon ajashii soo waafaqin dawle hadduu ajashii waafaqaan laakiin daawo ma laha cudur kasta oon kii ajashii ku soo aaday ahayn dawle marka asbaabtii iyo dawadii inay qaataan oy dadaalaan baa laga doonayaa ugu dambayntii waxaan dhihi lahaa cidda waxaan aqoonteeda leh uga dambeeyaan hadday xukun sharciga tahayna culimmadii ha looga dambeeyo haddii ay tahay caafimaad iyo daawooyinna dadkii aqoonta lahaa ha looga dambeeyo labadubana fasaluu ahla dikri bay soo gelayaan ilahi subxana wa tacala haiga badbaadiyo ummadda iyo aadamahana dhibkiisa ha ka qaado